Mia Mustafa Mia Mustafa Salaam ya Mustafa Badariya xunaaniyo dagaalkii ballaarnaay boqolaalakii gaal barakadiisa nabigii malaagay bermadee birji kaga adkaadow bashiirownadaaro boqorkii la doorto ya mustafa aliga salaame munaasabaddaana oo ahayd mid lagu soo dhoweynayay dhalashada bisha rabiicul awal ama ay soomaalida u taqaano mawliidka taasi oo dhalatay waxaana munaasabadaani lagu qabtay hotel mubaarak ee degmada gurceel ee gobolka galgaduud waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhallinyarada haweenka cuqaasha maamulka degmada gurceel guddoomiyaha gobolka galgaduud ee maamulka galmudug mudane sheekh axmed cali jimcaale wasiirka owqaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka galmudug iyo weliba marti sharaf kale qaar ka mid ah mashaa'ikhda ayaa halkaasi waxaa ka soo jeediyeen wacdi ahamiyadiisu ay tahay weynaynta bisha mawliidka ama rabiicul awal ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay oo kelimo wacdiya ka soo jeediyey sheekh cabdinuur sheekh cabdikariim maxamed bare sheekh siciid maadix iyo weliba culimo kale dhanka kale da-yar arday ah isla markaasina loo soo tababaray soo jeedinta nebi ammaanka iyo weliba nashiidooyinka ayaa halkaasi ku soo bandhigay iyagoo iskugu jiray gabdho iyo wiilal kama marnayn goobta munaasabadan lagu soo dhoweynaya bisha mawlid dhanka abwaanada oo qayb ka mida uu ka geystay abwaan cabdifaarax dhunkaal guddoomiyaha degmada gurceel cabdulaahi maxamed bare beenta iyo guddoomiyaha gobolka galguduud ee galmudug sheekh axmed cali jimcaale ayaa halkaasi ka soo jeediyey kelimo ku saabsan weynaynta bisha rabiicul awal ama mawliidka waddankanaga amniga aan haysanno iyo wanaagga aan haysanno ayay ka mid tahay jacaylka nebigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam aan sanad kasta u dabaaldegayno oon bishii ou dhashay aan soo dhoweynayno oon tarxiibinayno oon bishaasoo dhan aan farxadda nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ku damaashaadayno waa nimco aan dad badani haysan waxaad og tihiin dad inay kulamadan oo kale haddii laysugu yimaado ayba leeyihiin waa baadil waxyaalaha dhibaatada keenay oo balaayada keenay waxaa ka mid a dadkaas maxay ahayto waxyaalaha qaladkaa ku hadlaaya
bisha inta ay jirto dhammaan insha allahu sidii caadada noo ahaa jirtay wakhtiga bishu ay gebangabada tahana insha allahu ikhtitaamkii iyo gebangebadii weyneed ayaan samayn doonaa ilaahay idankiis waxaan aad iyo aad isugu boorinaynaa xafladaha nebiga loo samaynayo calayhi salaatu wasalaam nebiga tacdiimkiisa maxabadiisa baridii la baray dhallinyarta iyo ciyaalka yararkaa dee waa soo dhalatay waa ka muuqataa gabdhaha iyo wiilasha yararkaa ee soo koraya waa aad ayaad u nasiib badan tihiin deegaankan aad baad u nasiib badan tihiin ilaahay ha idiin siyaadiyo ummadda dhanna inay idinkaga dayato allaha qadaro marka insha allahu dhammaan xafladdan intii soo qabanqaabisay ee intii kaalin ka geysatay dhammaantiin ilaahay waxaan idiin weydiinaynaa axsanuljaza ilaahay inuu idinku abaaliyo ilaahay annagana dhammaanteenba waxaa weeye dembi dhaaf ilaahay inuu nagu siiyo dembi dhaaf ilaahay inuu nagu siiyo culimmadaa noo ducayn doonta ugu dambayntii munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey saacado kadib wasiirka owqaaftay arrimaha diinta galmudug cabdishakuur macalin ciise albadri
guddiga qabanqaabada iyo taabagelinta mawliidka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee degmada guriceel inaan idin iraahdo jasaakumullahu khayra aljasa ayaga ilaahay ha inka abaalmarya wixii wanaagga badnaay ee aadna tusteen caawa adinka iyo inta kale ee inkungarab istaagtay ee ay maaragtay culimmada diinta iyo madaarista qur-aanka iyo mudarisiinta iyo gabdhaha iyo wiilashu ay hormuudka u yihiin sidaasi aawadeed walaalayaal markaa waxaan jecelahay inaan warkayga ku soo gunaanado qof walba oo ummadda nebi moxamed ka mida calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay ifrax macanaa biwilaadati moxamed sala allahu calayhi wasalam nugula farax dhalashada nebi moxamed oo ah kii uu doortay ilaahay casa wajalla uguna jecel yahay khalqigiisa nagula farax nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo diinka iyo iimaanku kii uu kuu soo maray ah nagula farax nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah ummadda tan ummadaha ilaahay uumay ummadda ugu khayrka badan sababkiisa aan ku noqonnay nagula farax ayaanu leenahay waxaan leenahay qof walbow isweydii su'aal ah kayfa satakuunu muqaabalatuka leylata wilaadatihi sala allahu calayhi wasalam say noqonaydaa soo dhowaynta iyo qaabilaadda aad u samaynayda habeenka nebigu dhashay ee labaiyo tobanka bishan sala allahu calayhi wasalam bisha mawlid ama rabiicul awal ayaa waxaa laga xusaa dunida dacaladeeda iyadoona bishaasi ay ku beegan tahay dhalashada nebiyullaahi moxamed nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee labiyo tobankii bishii rabiicul awal ama mawlid taasi ahamiyad weyn u leh dhammaan dunida islaamka